marahayna maalintii saddexaad toddobaadka isla xisaabtanka dowladdii dadweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo dowladda koonfur galbeed soomaaliya toddobaadkii laxaqaafii farantiis iyo furti welina qiimeenkii kasuubiyahaye madaxweyne cabdicasiis lafta gareen intay weli wasiirada intii la magacaabay madaxweynaha la doortay waxyaabahaan qabsoomay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo nayto in dowladda ka dhegansata ama ka dhugansata aragtida iyo fikirada dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya waana tilmaaman wala dowladdan qabsoomay waxyaabaha iyo anagaa in dulduleelle eyna iyo dowladda kula taliyaan muwaadin muwaadinad kas muwaadin kastoo reer koonfur galbeed soomaaliya wali unku baahna intii barnaamijkan dareera inaysu hasugdhiib qaadada iyadoo geekana ilaa siid wasiir hor fadheedeen dadka reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan reer baydhabo saasaatoo kana maalintii shalay hayta midli wasiir ha fadheedeen maalinta baryaena ilaahay idinsa ilaa siyeed ama sagaal wasiir iyo ha fadheeda doonaan si oo dhegansadaan fikirka ha ku bahow dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya oo dowlad dhisowka ee kobciyowka dhaqaalaha ee iyo inta horumarinta arrimaha bulshada antiope ha noola qiibgal iyagoo badanka damboytan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya furitaansheyda usa furi badanka damboytan usaniy gabagabowdan